wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed deeriye iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa degmada xeraale u tegay dhismaha golaha deegaanka degmadaasi wafdiga ayaa ugu horeyn waxaa xeraale kusoo dhaweeyey gudoomiyaha degmada xeraale bashiir daahir yuusuf waxaana uu sheegay in maamulka iyo bulshaduba ay sugayeen dhismaha golaha deegaanka annaga reer xeraalaha waxaa nala ka rabaa ama reer huurshaah ama reer miirjaleeh ama reer lajiidaah ama tuulooyinka oo dhan dadka isaga yimid waxaana la ka rabaa inta dawladdu tallaabo wanaaga noo qaaday oo ay dantayada u qaaday inaanan annagu maanta iska beer darayn golaha deegaanka waa annaga isdoorashadayada qalbi ahaan aan u soo dhowayno dadnimo aan u soo dhowayno degmooyinka nala midkaa oo maray aan la tartanno qaar ka mid ah waxgaradka degmada xeraale ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan sidoo kalena ay ka qayb qaadan doonaan dhismaha golaha deegaanka xeraale madaxda noo timid wasaaradda arrimaha gudaha waa salaamaynaa waa soo dhoweynaynaa waxa ay noo keenaanna waa qaadanaynaa waana qabsanaynaa annagana intoo kale unbaana laga rabaa waxaan ugu mahad celinaynaa dowladda wasaaradda arrimaha gudaha sida loo soo sheegayba aad baanu u soo dhoweynaynaa waa uga mahad celinaynaa waxa ay noo qabteen waanaan soo dhoweynaynaa sida raggii horeba u sheegay waana doonaynaa in degmada iyadu hormarto oon wax qabsanno dowladdana waa uga mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa waana qabsanaynaa haddii ilaha idmo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar maxamed deeriye ayaa odayaasha iyo waxgaradka xeraale ugu baaqay in waqti kooban lagu dhisi doono golaha deegaanka xeraale loona baahan yahay in muddo toban maalmood ah ay odayaashu kusoo xulaan ergada dooran doonta xubnaha golaha deegaanka farkanagu iyo socodka iyo fariinta wasaaraddoodii wadaa maanta waxaa weeye oonu keenay degmada xeraale in golihii deegaanka ee degmada xeraale lagu soo dhiso muddo toban cisho gudahooda lagu soo doorto xubnihii oo waa istaqaanin degmada xeraale iyo deegaamada hoos yimaadoo laga xukumo sida aad wax u qaybsataan tobankaa cisho gudahooda aad ku soo qaybsataan xubnihii golaha deegaanka ee degmada xeraale insha allah haddii alla idmo markaad soo doora soo xulataan soo doorataan waxaanu gudageli doonnaa markaa inay iyaguna iska dhex doortaan guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii ay yeelan lahayd degmada xeraale